bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay intayda dhegeysato iyo idinkaba waa isalaamaya runtii maanta maalin wanaagsan eeda farxad leh imtixaanka wuxuu ku bilowday si wanaagsan muxuu ahaa on buuq lahayn oon rabshado lahayn oo mataqaanaa diidmo lahayn oo mataqaanaa jawi aada u wanaagsan runtii intii wanaag oo jiro ayaa ayuu ku bilowday si fiicanna waa ku dhamaaday maanta imise goobuu ka bilowday wuxuu ka bilowday boqol iyo iyo shan goobood ayuu ka bilowday goob walba clasisku kala duwan yihiin goobuhu kala weyn yihiin laakiin ardadii soddon iyo kowda kun iyo labada boqol iyo dheeraadka aheyd dhammaantood imtixaanka waa u fadhiisteen maanta
maamulada qaarkood oo fashilka kadib ka biyo diiday sida hirshabeelle puntland oo imtixaanka qaadatay maxaa is ka bedelay dhinaca maamulada ma ka dhaca imtixaanku
runtii maamuladu maamuladu muxuu ahaa ma maamuladu runtii inay imtixaanka galaan ma diidin laakiin waxay aada uga xumaadeen fashilka dhacay marka argagaxa maalmahaas dhacay de qof walbaa argagaxday runtii waa wax lama filaan ay ahayd sida aan imtixaanka u adkaynay oon u hagaajinay iyo sida muxuu ahaa hal goob ay noo fashilsay ayaa la qaado waayay marka dadku isku miisaan maaha qaara qaara caradu la tagtaa qaara muxuu ahaa ay ahayd muxuu ahaa de hirshabelle oo kale inta badan waxay iska ahayd in xiisadii iyo dadka kacay la dejiyo ayay iska ahayd marka
marka maanta ma galeen imtixaankii oo jowhar ma la geeyey dhammaantood waa nala shaqeeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo qurux badan ay noola shaqeeyeen jowhar imtixaankii ma laga galay jowhar waa laga galay magaalo aan laga gelin goob aan laga gelin marka puntland laga reebo dabcan marka puntland laga reebo oo iyagu horey walaaca weyn ee aad qabteen social mediaha la xiriirtay oo aada weliba sheegtay in la xiri doono waxay ahayd arrin aada isha loogu hayay marka maxaa isbedelay dhuudhuujiskiinii hore ma wax ka duwan ba hadda la timaadeen
arrinta la xiriirto social mediaha waxaan marnay nidaamka sharciga ah wasaaraddu waxay la hadashay waraaq u qortay garyaqaanka guud oo sidaa ka warqabtid ah looyarka dawladda garyaqaanka guud markuu garowsaday inaan xaq tahay inaan arrintaa naloo sharciyeeyo wuxuu warqad u qoray iyo codsi maxkamadda sare maxkamadda sare go-aankii way gaareen waxay u gaareen si annaga sidaan wax u codsanay ah waxaa weliba qurux badan oo ammaan leh sagaalka xaakim ee maxkamadda sare sagaalkoodaba si wada jir ah ayay mataqaanaa u saxiixeen marka awoodda xukuumadda ay ku joojin karto social mediaha iyadoo sharciga gacanteena ay ku jirtaa muxuu ahaa laakiin waa markii baahidi jirtay in wax la isticmaalo maaha oo keliya sharci maxkamadeedaan haysanaayo waxaan rabnaan ku tallaabsanaynaa ma aha muxuu ahaa social mediaha haddii aan aragno in baahidiisu jirto awoodii social media lagu xiri lahaa waa xukuumaddu way haysataa muxuu ahaa laakiin ilaa hadda ilaah naga kaasteenayay uma baahnin inaan inaan xeer dhacdo
marka hadda walaac ma qabtaan in imtixaankii baxay xale meelaha qaar waxbaa lagu arkaya marka waxaad leedahay waxba ma jiraan hadda
imtixaan baxay ma jiro taas waa xaqiiqo xalay waxaa la isku dayay dadka uun dawladdiidka oo dawladnimada soomaaliyeed inay wiiqanto jecel imtixaankii hore fashilma intay recycle gareeyeen ayay waxay yidhaahdeen imtixaankii waa kaa waa la hayaa waa waa kaasaa la qaybsada kan kan daqiiqadiiba hal saac ma socon sheekadoodu maxaa yeelay wixiina been sheegaayeen horaa laga gartay waa nasiib daro dad joogo wadanka dibadiisa oo holland iyo ingiriiska iyo maraykanka ilmahoodii ku haysto inay ilmihii soomaaliyeed ee duruufta adag wax ku daranayo inay mustaqbalkooda ku cayaarayaan oo ay mataqaanaa tashwiish gelinayaan waxaa kalay saakii sameeyeen isla dadkaas waxay yidhahdeen qarax weyn ayaa ka dhacay oo arday ku baaba'day muxuu ahaa meesha la yidhaahdo gaalkacay waan gartay waana been wax ka jira lama aha wasiir caruurta Ummadda- caruurta dibadaha ee, caruurta dibada wax ku baranaysa su-aalo kalaa ka imaanayo badan oo madaxda dalka oo laga yaabin adigu ay kamid tahaba ee, caruurtiina dalka aysan joogin wasiir laakiin ee, dadkii imtixaanka qaadayay ee, fashiliye markii hore aada ee, bedelka ku samayseen qaarkoodna lasoo qoray ee, hadda ma kalsooni kalaa timasada shaqaale baa bedesheen maxaa is bedelay maya shaqaalaha actually shaqaalaha lama bedelin waxyaalaha aan samaynay waxaa kamid ahaa qof walba boqol iyo saddexdii goobood ee mataqaanaa ee aaminaada muujiyey qof walba meeshiisaan ku celin si yani mataqaanaa shucuurtooda iyo daluurkooda uu sax u ahaado Ee, marka qofkii dambiilahana dembigiisii ee, muxuu ahaa maxkamadii iyo iyo sharcigii ayaa ayaa ayaa ka shaqaynayo laakiin eh, qof aan bedelnimada qof walba meeshii markii hore uu tegey ayaan dib ugu celinay oo ka shaqaynay